جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga al andalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka riddada ayaa qiray inuu sii xoogaystay musuq maasuqa ka dhex jira kooxda riddada soomaaliya soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa si adag uga hadlay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanaya dalkaas iyadgaaleed ka faalloota arrimaha xasaradaha iyo siyaasadda ayaa walaac iyo quus ka muujisay masiirka kooxda riddada soomaaliya wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askarta ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiiraan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee gadow ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax axad ah taariikhduna ay tahay toddoba iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka riddada ayaa qiray inuu sii xoogaystay musuq maasuqa ka dhex jira kooxda riddada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo marwaan maxamed murtada cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay inuu sii xoogaystay musuqmaasuqa xooggan ee ka jira hay-adaha kooxda riddada soomaaliya wuxuu sheegay murtadkaani inuu musuqa ugu xooggan uu ka jiro garsoorka riddada oo uu sheegay in sidoo kale ay ka jiraan cadaalad darro wuxuu sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka riddada ay bada xooggan u geystaan ganacsatada muqdisho kuwaasoo sidoo kale lacaga laga qaado markii la xiro laakiin ka waran garsoorka ninkii gadan kara keliya hadduu cadaaladiisa helaayo garsoorkeena ma la gataa mise lama gato dahaayo bidhaa iskale soo maha ninkii ugu lacagta badan halkiisa waxaa arkaysaa konton jeer la xukumaa maxaa loo xukumaa waa ninkii lacag haysto ama ninkii nufuud leh oo wasiir ama xildhibaan meel inta kasoo dhaco "Ah, duqiyow ninkaas iga furdaamay arrintiisa aqlabiyadda ninkii wax gadan kara iyo ninkii nufuud leh keliya loo shaqeeya garsoorka keliya maaha xataa se- serviska dowladda hadda haddaad adeeg dowlada doonato oo lacag dheeraada bixis degdeg ma kuhelay mise kuma helaysid waa ku helay soo maaha hadda waa aragteen emergentiga si canshuuraha emergentiga la yidhahdo ku baxa Eh, markaad shaah cabto ama wax cabto dukaanka cidda iskale ama maqaaxida ama ama ganacsiga waxaa leedahay soo maaha Eh, kan dowladda lacagta kaa jare iska dhaafe kii c waa waa is ognahay soo maaha kala ugu tuuraya hadda waxaa la keenay dharcad niman dharcado oo jeegareeya waa jeegaraynayaan nabasuuday ka tirsan yihiin waa jeegaraynayaan waa waryaa dambiyaa gashay soo bax maxkamaddaa lagu geynaa dhex markaa maraysa waa isfurane haddii madaxweynaha iyo dadka ugu sarreeya ay musuqa ka shaqeeyaan ka ugu hooseeyana waa ka shaqeynaa mucaaradka riddada ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay soo bandhigeen eedeymo xooggan oo ay u jeedinayaan madaxda kooxda riddada oo ugu horreeyo xasan gurgurte marka laga soo tago musuq ka dhex jira hay-adaha riddada waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay xargaha goostay dhulboobka xooggan ee kooxda riddada xasan gurgurte ka wada muqdisho taasoo ay ku dhacayaan loolalka shacabka ay degan yihiin ee ku yaala magaalada muqdisho mahadsanid marwaan soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa si adag uga hadlay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanaya dalkaas nuur cali warsame ayaa sii ambaqaadaya qodobkaas
kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay kordheen dilalka ka dhanka ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayay qaar ka mid ah ganacsatadu albaabada isugu dhufteen xarumahooda ganacsi wararka ka imaanaya magaalada cape town ee dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in maalintii saddexaad oo xiriira ay xiran yihiin xarumaha ganacsi ee soomaalidu ay ku leedahay deegaano hoos taga magaalooyinka filibi nayanga iyo keelitisha waxay tani ka dambeysay markii muddo afartan iyo siddeed saac gudahood kooxo burcad oo u dhashay dalkaasi ay dilal iyo dhaawacyo u geysteen ilaa ay lix xubnood oo ganacsato soomaali ah kuwaasi oo xarumo ku lahaa degmooyin ka tirsan magaalada cape town ilwareedo ayaa sheegaya in ganacsatadu booliska ay u gudbiyeen cabasho ka dhan ah dilalka iyo boobka sida gaarka loogu hayo dadka soomaaliyeed waxaana xusid mudan in booliska lagu eedeynayo in dhibaatadan joogtada ah ay qayb ka yihiin dhanka kale waxay ganacsatada soomaaliyeed ee xarumaha kuleh dalkaasi wadaan abaabul mudaaharaad oo looga soo horjeedo dilalka iyo dhaca loo geysanayo ganacsatada kuwaasoo lagu wado inay ka dhacaan qaybo ka mid ah dalka koonfur afrika ilaahi subxaana watacaala waa halka allah u naxariisto martida jecliga allah ka dhigo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo ilaahay annagana gadaashiisa allah nama fitneeyo intaas kadib waxaan rabnaa walaalayaal waxa way iska soo daba noqdeen maalmo mana dhibaatada taaganahay intaa kadib haddaan si aamusan oo lagu baabaa dhalinyaro fara badan meesha ku dhimatay marka waxaan rabnaa iyadoo isma jiro dibadbaxaan haddaan rabnaa inaan aan qabanqaabino inaad kasoo wada qayb geshid midiyaha ka wada sheegayna insha allahu tacaala inaa inta u diyaargaroobina ee ka rabnaa waa u jeediino waxa meesha ka jira runtii wax damiirku aqbali kara ma ahan marka hadday mudaaharaad tahay haddii talooyin gooniya ay tahay waa in talo gooniya laga yeeshaa macnaha waxaan ku soo aruurnay uun tacsiyeyn midasturid isi maaragtay isu tacsiyeyn iyo kala tegid marka waxaan jeclaan lahaa runtii in tala midaysan insha allahu laga yeesho ilaa hadduu idmo wax loo dul qaadan kara ma ahan runtii
dalka koonfur afrika ayaa safka hore ee kaga jira dilalka caalamka ee sida aadka ah loogu dhibaataynayo dadka soomaaliyeed iyadoona muddooyinkii dambe ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo dalkaas
mahadsanid abuushayba hay-ad gaaleedka faalloota arrimaha xasaradaha iyo siyaasadda ayaa walaac iyo quus ka muujisay masiirka kooxda riddada soomaaliya faysal mahad soomaaliya ayaa sii ambaqaadaya international crisis group oo ah ururgaaleed caalamiya oo falanqeeya xasaradaha adduunka fadhigiisunu yahay qaaradda yurub gaar ahaan caasimadda bruseles ee dalka belgium ayaa warbixin dheer ka soo saaray soomaaliya waxaanay walaac xooggan iyo dayre ay ka muujisay xaalka kooxda riddada soomaaliya ee muddada badan ay kufaarta caalamku tabantaabinayeen hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo i c g ayaa warbixinteedan ku lafagurtay sida ay mujaahidiintu uga guulaysteen afkana ciidda ugu dareen kooxda riddada soomaaliya iyo calooshood u shaqaystayaasha wakiilka ka ah duulaanka saliibiga ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya waxaa muuqata in xaaladda cakiran ay ka taagan tahay soomaaliya waxaannu dalka wajahayaa kala qaybsanaan siyaasadeed kooxda al-shabaabna waxay mar kale bilaabeen weeraro xooggan oo ay dib ugu qabsadeen dhul badan oo dowladdu la wareegtay sannadihii iyowaddamada shisheeye ee taageera soomaaliya ayaa iyaguna ka walaacsan natiijo la'aanta wixii ay ku tabcayeen waxayna bilaabeen inay su'aal geliyaan waxtarka ay leedahay inay sii maalgeliyaan nidaamkan fadhiidka ah ee fadhigiisu yahay muqdisho taageerada caalamiga ah gaar ahaan maalgelinta loogu talagalay howlgalka e usom ee qaybta ka ah dagaalka lagula jiro shareecada islaamka iyo mujaahidiinta al-shabaab ayaa hoos u dhacday waxaana jira mugdi fara badan oo hareeyey mustaqbalkiisa taasoo sii wiiqaysa awoodda difaac ee maamulka muqdisho al-shabaab waxay dhowaanahan gaareen guulo isdabajooga halka dowladda federaalkuna ay dhex muquuranayso jahwareer siyaasadeed iyo tayaxumo ciidan oo aad u liidata iyo sidoo kale koror ku cabashooyinka ay beelaha soomaaliyeed ka muujinayaan xukuumadda xasan sheekh maxamuud ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday i c g ururgaaleedka xasaradaha adduunka intii uu ku guda jiray warbixintiisa wuxuu si gaara u soo qaatay taqadumka ballaaran ee dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay geesiyada towxiidku ka sameeyeen wilaayaadka ay ka mid yihiin shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaana ay ka dhawaajisay in mujaahidiintu ay ku dhowaadeen in gebi ahaanba ay la wareegaan gacankuhaynta magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho iyadoo i c g carabowday in guuldarooyinka ku habsaday ciidamada huwanta ee dagaal saliibiga kaga jira gudaha soomaaliya aanay wax xiriir ah la lahayn hoos u dhaca dhaqaale ee la soo darsay duulaankaasi warbixinta ayaa sidoo kale lagu yidhi bishii febraayo al-shabaab waxay weerar ku qaadeen gobolka shabeellada dhexe ee bartamaha soomaaliya dhul ay dowladdu qabsatay sannadihii ilaa bishii luulyo waxay sidoo kale u gudbeen gobolka hiiraan iyagoo la wareegay deegaano ay dowladdu gacanta ku haysay tan iyo laba kun iyo afar iyo tobankii weerar kale oo ka dhacay shabeellada hoose galbeedka muqdisho ayaa cabsi geliyey in caasimadda lafteedu ay ku soo dhacdo gacanta al-shabaab si kastaba ha ahaatee guud ahaan al-shabaab waxay hadda ku sugan yihiin meel aad uga wanaagsan sidoodii hore marka loo eego bilowgii sannadka waxaanay guulaha al-shabaab ku soo beegmeen iyadoo si weyn hoos ugu dhacday maalgelintii caalamiga ahayd inkastoo hoos u dhacaas uu si toosa ugu xirnayn guuldarooyinka dowladda dowladda maraykanka ee uu hogaamiyo madaxweyne donald trump ayaa hormuud u ah dhimista taageerada iyadoo laba kun iyo shan iyo labaatan uu u qoondeeyey soomaaliya boqol iyo konton milyan oo keliya halka laba kun iyo afar iyo labaatankii ay ahayd toddoba boqol iyo toddobaatan milyan dalka maraykanka oo keliya ma aha waddamada yurub oo muddo labaatan sana si weyn u maalgelinayay dib u dhiska soomaaliya ayaa isweydiinaya in lacagtoodii si sax ah loo isticmaalay iyo in kale maadaama horumarka al-shabaab sii labalixadsanayo jahwareerka dowladdana uu ka sii darayo maamulka muqdisho oo si weyn ugu tiirsan taageerada shisheeye ayaa ka walaacsan in lacagahaasi ay sii yaraan doonaan waxaana jira waddamo cusub sida turkiga iyo waddamada khaliijka carabta oo door weyn ka ciyaaraya soomaaliya balse lagama filayo inay buuxin karaan boosaska ay banneeyeen maalgeliyaasha reer galbeedka hay-adda i c g ayaa geysta kale isdultaag ku samaysay maalgelin la'aanta ku habsatay duulaanka saliibiga ah ee isbahaysiga e u s som iyadoo tilmaantay sida uu mugdi u sii gelayo masiirkooda iyo rajabeelka mustaqbal ee dul hoganaya howlgalkaas waxaanay hoosta ka xariiqday in ifafaalaha muuqda ee ka soo ifaya dhinaca mujaahidiinta ay warwar badan ka qabaan dowladaha saliibiyiinta ee deriska laha soomaaliya sida kenya iyo ethoobiya hoos u dhaca ku yimid xiisaha beesha caalamka ee soomaaliya ayaa si gaara uga muuqda caqabadaha haysta howlgalka e u s som ee la xidhiira helitaanka maalgelin ku filan ilaa hadda howlgalku wuxuu helay keliya boqolkiiba toddobiyo labaatan miisaaniyaddiisa marka loo fiiriyo boqol iyo lixdan iyo lixda milyan ee loogu talagalay sannadka laba kun iyo midowda yurub wuxuu tan iyo laba kun iyo toddobadii bixiyey laba dhibic toddoba bilyan oo yuuro oo loogu taageeray mushaharka ciidamada afrikaanta ee soomaaliya jooga balse taageeradiisu sannadba sannadka ka dambeeya waa ay sii yaraanaysaa baaqiyo isdabajoog ah oo midowda yurub u diray saaxiibada kale ee caalamka si ay u kordhiyaan taageerada ayaa guulla'aan ku soo dhammaaday waxaa la filayay in qaramada midoobay ay daboolayso qayb weyn oo ka mid a qarashaadka howlgalka sannadkan balse maraykanka ayaa diiday inuu taageero qaraarkii lagama maarmaanka u ahaa arrintaas ee golaha waxa loogu yeero qaramada midoobay midowda yurub waxay si ku meel gaara u qoondaysay lixdan milyan oo yuuro oo ka tirsan sanduuqa nabadda yurub ee loogu talagalay taageerada amniga iyo difaaca ee dalalka saaxiibka la ah midowda yurub urur goboleedyada iyo kuwa caalamiga ah laakiin weli ma cadda sida lacagtaasi loogu qaybin doono e u s som iyo ciidanka soomaaliya maalgelin la'aanta dul hoganaysa howlgalka midowda afrika waxay dhaawici doontaa awoodda isbahaysiga e u som waxayna waddamada deriska laah soomaaliya gaar ahaan etoobiya iyo kenya ay danaynayaan in ciidamadooda e u som ay sii joogaan soomaaliya si al-shabaab aysan khatar ugu noqon amnigooda labaduba waxay sidoo kale haystaan ciidamo gaar ah oo si madax bannaan uga howlgala gudaha mustaqbalkana waxaa suuragal ah in dowladda federaalka soomaaliya ay heshiisyo gaar ah la gasho qaar ka mid ah dalalka ku bahoobay ee yusom kuwaasoo u badan inay noqdaan kuwa aan degganayn marka loo barbardhigo nidaamka hadda jira ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday i c g iyadoo aan la iska indhatiri karin islamarkaana la wada arkayo horumarka al-shabaab samaynayaan haddii midowda yurub oo ah maalgeliyaha ugu weyn ee afrikaanta uu awoodi waayo inuu sii wado taageerada uu siiyo hay-adaha amniga ee kooxda ridada soomaaliya iyo howlgalka kufaarta afrikaanta waxaa hubaal ah in jihaadiyiinta al-shabaab ay heli doonaan fursado dheeraad ah oo ay isku sii fidiyaan hay-adda international crisis group waxay ka dhawaajisay in dabayaaqada bisha soo socota ay kulan isugu iman doonaan ururada galada midowda afrika iyo midowda yurub kuwaasoo ka dayriyey natiijada wadaxaajoodkaasi maadaama qaar ka mid a dalalka xubnaha ka ah midowda yurub ay ka digayaan bixinta mushaarka ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ee duulaanka ku jooga soomaaliya shir madaxeed ay isugu iman doonaan ururada midowda afrika iyo midowda yurub oo qorshaynayaan afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatanka bisha soo socota ee nofembar ayaa lagu gorfayn doonaa sidii loo heli lahaa kalsooni iyo qorsheyn horudhac ah midowda yurub wuxuu ka codsaday midowda afrika inay soo gudbiyaan liis qalab ciidan iyo adeegyo ah oo au som u baahan tahay ka hor inta aysan go'aan ka gaarin maalgelinta maadaama qaar ka mid a dalalka xubnaha ka ah midowda yurub ay ka digayaan bixinta mushaarka ciidamada balse ilaa hadda midowda afrika ma uusan gudbin liiskaas si kastaba ahaatee way adkaan doontaa in howlgalka si deg deg ah uga maarmo mushaarka uu bixiyo midowda yurub maadaama aysan jirin ilo kale oo dhaqaale oo si buuxda u dabooli kara kaalintaasi ayaa lagu yidhi warbixintii ay soo saartay i c g caqabadaha kale ee hareeyey maamulka muqdisho ayay i c g tilmaantay inay ka mid yihiin khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex aloosan kooxda filla soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland waxayna warbixintu hoosta ka xariiqday in xaaladdu ay sii xumaan doonto haddii murtad gurguurte uu go'aamadiisa ku sii adkaysto kalsooni darada iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa caqabad ku noqotay wadashaqayn hufan taas oo adkaysay in si wax ku ool ah wax looga qabto dhibaatooyin badan oo jira laakiin dhaliilayaashu waxay ku doodayaan in soomaaliya aanay weli u diyaarsanayn in la ballaariyo tirada codbixiyaasha si weyn iyagoo xusay caqabadaha dhabta ah ee ka jira diiwaangelinta malaayiin qof islamarkaana amni darada ay weli ka jirto qaybo badan oo dalka ah wakhtigu waa gabaabsi wakhti doorasho lagu qaban karana ma jiro haddii xasan sheekh uu muddo kororsi raadiyo sida ay mucaarad ku tuhunsan yihiin wuxuu la kulmi doonaa mucaaradaad aad uga xoog badan tan uu iminka dhex dabaalanayo puntland iyo jubbaland ayay sidoo kale u badan tahay inay qaadacaan doorashada haddii cabashadooda aan la tixgelin haddii la isku dayo in la qabto doorasho qaran iyadoo dad badan oo dadka ka mida aysan ka qaybgelin waxay sii fogeyn doontaa xiriirka u dhexeeya muqdisho iyo maamul goboleedyada taasoo keeni karta rabshado hor leh ayaa lagu yidhi warbixinta isku soo wada duubo hay-ad gaaleedkan ka faaloota xasaradaha adduunka ee loo soo gaabiyo i c g waxay toosh weyn ku iftiimisay fashilka baaxadda leh ee militari iyo midka siyaasadeed ee ay wajahayso kooxda ridada soomaaliya oo muddo dheer horgal u ahayd duulaanka mucatab udirirka ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya waxaanay dhanka kale far waaweyn ku qortay sida uu baadilka u zuulayo xaquna u soo daahirayo kadib markii allah fadligii ay kufaartu ka raja dhigeen loodinta haliyayada geesiyada towxiidka ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab oo dhiigooda iyo dheecaankoodaba ku xardhay koryeelidda kitaabka allah iyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka howlgalladii waaweynaa ee bilihii la soo dhaafay ka dhacay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ahna waxa ay baqdin geliyeen gaalada caalamka guud ahaan iyadoo taa cagsigeeda ay ku laabqabowsadeen in badan oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed mahadsanid faysal wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askarta aybiin ah oo ka soo baxday safka murtadiinta waa kan cabdiqani moxamed oo inooga warramaya waa tiro askarta ubadkeenayaal ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe laguna soo bandhigay deegaanada kale ah fiidow xawaadley iyo deegaanka warciise maxamed yuusuf soomane oo lagu soo tababaray dalka eritereya waxa uu ka soo howlgalay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo cabdirasaaq muumin macalin waa askari ka tirsanaa murtadiinta laguna soo tababaray dalka uganda qeybna ka ahaa askartii murtadiinta ee kusoo duushay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanada alkowthar iyo wargaadhi axmed cabdi yuusuf waa askari ka tirsanaa murtadiinta laguna soo tababaray dalka eritereya waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii kusoo duulay deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud sida deegaanka wanileh iyo degmada ceeldheer saddexdan askari oo taa'ibiinta ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alandalus ayaa xusay in dhibaatooyin xoogan ay haysato murtadiinta iyaguna allah ay uga towbadkeeneen gaalnimadii ay ku dhaceen
waxaan joogaa deegaanka xabaadley shabeellada dhex caali uu soo tababaray dalka elitareekan jifraana ka raaca waxaan ahaa waxaan tababaraya sanad la socday adiga sanadaas tababar soo qaadanasan waxaa liidaraaka soo shaqeeyey kenya xuduudda soomaaliya oo ku taala idiinka waxay ahayd waxay waa ilaa cod i khasabtay madaxanaha juuski iyo soo baahasaan dad loola diri karna waa dad diinta ilaahay ka been sheefan oo dad gaala aan fahmino wax adiga gaal isku dej intaa maanta lagu dhaqo soomaaliya laysu fahamtay waxaas baa ku nacay dhaqankaas baa kusoo taga fahamtay walaahi islaamishada la dhaha si fiican ay soo dhaweysay waana ku mahadsan tahay cabdirasaaq muumin maalin uganda la geeyey uganda shan bilood sidii toban habeenaa koorso kasoo qaatay xamara lay keenay xamar markii lay keenay lix bilooda xero ku jiro xerenana kadibna waa lay wada habeen midooba layga baxshay bishii lixaad markay dhamaan alkawsara laygu dejiyey dhowr waxaa lay keenay nadowgaho een wargaan hadda waxaan joogaa walaayada siido baan joogaa man hadda ina kasoo baxo micnaha wax wax kasta micnaha nin walba micnaha go-aan uu lehay mogtahay waxaan gaaray inan micnaha cidnaba aan u shaqaysan u shaqaynin shaksiyantayda aan u shaqaysto go-aan aan gaari aniga go-aan soo gaari lagama yaabo wax mabda wax wax oo shaqaahoo micnaha ama quri loo qaado ama noocaasoo dambe inaan ku laabto go-aankayga ma xag hadda waxay qorshaysan dhulaan lehay guurna inaan beerihayga iska tabaado dhulaan kuleehay aabihii waa yeelaa joogo wiil anaa ugu weynaa joogo beerihayga inaan iska tabaado ninwalba in dantiisa shaksi u shaqaysto wax mabda oo waa qaabkaas waxaasoo dhan inuu iska dhar oo allah utoogadkeena axmed cabdi yuusuf baa magacayga waxaan ku biiray labada kun labaatankii iyo kowdii magaalada muqdishoaan ugu biiray waxaa laygu soo tabaray meeshaan dhahayo wadanka eritrea waxaan ku jiray sagaal bilood waxaana siinayay rag isugu jiraan gaaladii elitiriyaanka iyo turjumaan soomaali ah markii lasoo lasoo dhameeyey waana soo qaaday ilwinana keenay xermasixaana kusii celiyey waana sii qaaday gobolada dalkana lasii kala qaybshay aniga hal dagaal oo waneyla ka dhacday wax farqaa halkaas dagaal bishan ku jiro waneyla waneyla galguduud gobolkaas aniga liigeey maya maya maya maya maya maya laabasha ma jirta laabasha ma jirta waxaa igu qasbay waxaa jiray rafaad tiro badanaa jiray waxawaaye in wakti badan aan moogay iyagana waxawaaye howlahoodaba waa fahmi waayaba marka maadaama ay xorriyada adna aysan dhibaato aad ku jirtid wax faa-iidaana meesha ay ninka ayna iiga soo bixayno aan arkay london kuudihi gurigaa igu raacay magaalaa shaqaka wiil yaroo dhalinyaraa shaqa ay shaqa la-aan ay ka ahay raggiaan kasoo tegay soomaha waxaan ugu baaqayaa waxa weeye meesha waxba kama jiraan hasee kala tagaano guryihii horadeeda iska aadaano wadankooda iska joogaano dhibaatada iyo rafaadka ay ku jiraan ka tagaano intaasaa ugu baaqa ilahi wax u tabad keenaano meeshaasa ka tagaano tan iyo markii mujaahidiintu allah fadligay ay la wareegeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waxaa isa soo tarayay qulqulka askarta taa'ibiinta kuwaas oo si wanaagsan ay usoo dhoweeyaan maamulada islaamiga ah mahadsanid walaalka guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta harakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiiraan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan waxaa weli si habsamile u soconaysa xamladii dardargelinta ahayd ee loogu magac daray shaxdulhimam liahlilqimam taasoo ay wadeen guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana dardargelin dhanka waxbarashada ah ka wada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa jira hadaf iyo ujeedooyin maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka leeyahay xamladan oo ka socota qaar badan oo ka mida wilaayaadka islaamiga haddaba maxay tahay ahdaaftaasi waa kan mid ka mida guddiga oo arrimahaasi sharaxaad ka bixinaya waxaa inoo socday xamlo ballaaran oo ay si toosa uga socoto dhowr wilaayo oo ka mida wilaayaadka islaamiga kaasoo ay maktabka tarbiyadii tacliimta ugu talagaleen inay kor ugu qaadaan wacyiga aqooneed iyo midda thaqaafada guud ee bulshada ku nool wilaayaadkaasi islamarkaana in qiimeen laga keeno xarumaha waxbarasho ee wilaayaadkaasi guddigan waxay soo ruqaansadaanba waxay soo cagadhigteen degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiiraan iyagoona intii ay joogeen magaalada soo booqday xarumaha waxbarashada ee hoostaga maktabka waxaana goobaha ay booqdeen ka mid ahaa dugsiga hoose dhexe ee sare ee degmada ceel cali waxaa sidoo kale xusid mudan inay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada dhanka kalena ay dowro u qabteen ardayda iskuulka macallimiinta waxgaradka waalidiinta iyo qaar ka mida muwaasasaadka waxbarashada ee ka furan degmada ceel cali mid ka mida macallimiinta dowrada loo qabtay oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa sharaxaad ka bixiyay dowrada ay qaateen iyo cashiradii ay ka faa'iidaysteen bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah amaa bacd anigoo ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee sare ee degmada ceel cali maanta waxaan aad ugu faraxsannahay maktaba tarbiya tacliim na soo booqday cashiro fara badan aan qaadanay oo wakhtiga oo cashirkaana la siiyey iyo waxa macluumaad ku jiri aysan islahayn aadaan ugu mahadcelinaynaa ilaahay ka sokoow cashirada aan ku qaadan hadda aan sheego waxaa ka mid ah cashir ciwaankiisu ahaa ashucuur bilmas-uuliya waxaa kaloo ka mid ah al akhlaaq waxaa kaloo ka mid ah taxdiiru darsi sidoo kale ardayda dowrada loo qabtay ayaa dhankooda sheegay inay soo dhoweynayaan guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona dhanka kale ka warbixiyey macluumaad ku aadan duruusta ay qaateen bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan soo booqday guddi ka socda ee maktabka waxbarashada waxay noo qabteen doorooyin waynu ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa in dowradaas ay noo soo celcelin doonaan haddaan nahay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee ceel cali dowradana waxaan ku qaadanay waxaa ka mid ah بر الوالدين أخلاق طالب العلم كن فقر لمدرستك القز الفكري توصيات العامة waxaa sidoo kale dowlaadkan ka faa'iidaystay qaar ka mida mu'asasaadka waxbarasho ee ka furan degmada ceel cali codadka in ku soo maqan waa qaar ka mid a haweenkii muslimaadka ahaa ee dhiganaya mu'asasaadka waxbarashada ay ka faa'iidaystay dowladan kuwaas oo dhanka kalena codsiyo ku aadan dhanka waxbarashada u diray maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan halkan nagu soo booqday walaalaha mujaahidiinta maktabka tacliinta waxay halkaan nooga soo jeediyeen muxaadarooyin qayiim ah ayagoo nagala hadlay tarbiyadda owlaadda iyo gaalada duulaamanka ay nagu soo qaadeenoo maskixiyanka ah sida looga digtoonaado ilaahay subxaanau watacaala hanoo xifdiyo walaalaheena mujaahidiinta eh bismillaah annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan maanta halkan muxaadaro aad iyo aad u qiimo ku qaadanay oo na soo booqatay walaalaheena mujaahidiinta ah maktab tarbiya wa tacliim annagu waxaan ka codsanaynaa walaalaheenna heer xaraka iyo heer gobol inaan gaarno walaayooyinka islaamiga horumarka ay gaareen waxaan ka codsanaynaa maxad qurduba in noola furo maxad saqaawi in noola furo mu'asasada alxigma in noola furo rawdada caruurta in noola furo iyo horumarka walaayooyinka islaamiga ay hormareen inaan ka daba gaarno ayaan rajahaynaa insha allah annagana waxaan ballan ilaahay kula gelaynaa caruurteenna inaan ku tarbiyeyno diinta islaamka ay gaalo la xisaabtami lahaayeen insha allah ilaahay idinkiis ugu dambeyn waxay guddigan kulamo dhiiragelina la qaateen dhallinyaro iskood isku abaabushay oo la magac baxay muscab ibnu cumayr waxayna dhallinyaradan qaateen go'aan ku aadan in diinta ay gaarsiiyaan bulshada islamarkaana ay sare u qaadaan dacwada degmada iyo deegaanada ku dhow waxayna guddiga dhallinyaradan ku booriyeen inay sii wadaan dadaalada ku aadan fidinta dacwada meel welibana ay gaarsiiyaan xasan cabdiraxmaan abowxasaan idaacadda islaamiga andalus degmada ceel cali wilaayada islaamiga ee hiiraan mahadsanid abuuxasaan ugu dambeyntiina ee maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee gedo ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheer ee wilaayadaas casaam carafaad ayaa noo faahfaahinayaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hegado ayaa waxauu daawaqaybin ka sameeyey deegaanka faahfaaxdhun oo ah deegaan hoostaga degmada baardheer ee wilaayada islaamiga hegado waxaana si weyn uga faa'idaystay boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan deegaankaas iyo deegaano kale oo hoostaga iyadoona dhakhaatiirta bulshada deegaankaasi ay u sameynayeen baaritaano iyo kombyuutar lacag la-aan ah qaar ka mid a bulshadii sida weyn uga faa'idaystay daawaqaybintan oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyey siday uga faa'iidaysteen daawaqaybinta iyagoona u mahadceliyey mujaahidiinta soo gaarsiisay daawaqaybintan aadka u ballaaran magacaygu waa maxamed xuseen jiire waxaan joognaa degmada faafaxdhuun maktabka caafimaadka daawada noo keenay khayr baan u rajeeyeyna allaha barakeeye waana daawano siiyeen bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan magacayga maxamed cabdilla mursal waxaan joogaa deegaanka faafaxdhuun waxaa saaka noo imaaday hal saac iyo haddoonta siddeed saac iyo waxaan joogo intaas daawaan ugu socotay maktabka caafimaadka noo imaaday allah barakeeya duniya qaraba asalaamu calaykum magacayga dhowl aadan cabdi waa ladhaa degmada aan joogo faafacdhoon waaye maktabka maasha allah daawo fiican bay noo keeneen daawadina waan qaadanay ciyaalka maamooyinka duqowga dadka dhan aad baa loo daaweeyey maasha allah mujaahidiinta ugu hambalyeenayaa meeshoo jiraan joogaanba magacooda kor allah ka dhiga maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga gedo ayaa daawaqiibin ka sameeyey qaar ka mid a degmooyinka deegaanada wilaayadda islaamiga ee gedo iyadoona halkaasi ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaas mahadsanid casaam warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalos xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh